bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeenii boqol iyo sideedaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba ama taariikh nololeedyadii asxaabtii nabiga sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale waa darsigii labaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiyadda weyn ee safiya binta cabdilmutalib nebiga eedadii zubayr ibnu cawaamna hooyadii wacala raqmi inkasta inkasta oo wacala araqmi inkasta oo min ana asayidata alcadiima haweenaydan weyn ee sharafteedu ay weyn tahay kaanad ay ahayd yowma idin maalinta ay soo hijrootay ee yowma an haajarat weeye yowma idin maalintii ay soo hijrootay ay ahayd takhtuu mid u tallaabsanaysa naxwa sitiina da-da lixdan jirka xaggeeda ay u tallaabsanaysay oo min cumriha da-deeda ah da-deedii almadiidi ee dheerayd alxaafili ee buuxday sharafta ka buuxday inkastoo ay sidaas ay ahayd faqad kaana waxaa u sugnaaday laha iyada fii mayaadiini aljihaadi goobaha jihaadka meelaha lagu jihaado goobaha jihaadka waxaa ugu sugnaado ee lahayd mawaaqifu wacdaro mawaaqifu wacdaro ay dhigtay wacdarahaasoo maa yazaalu uusan weli iska bedelin yadkuruhaa inuu xasuusto adtaariikhu taariikhdu ay xusuusato bilisaanin weliba carab ay ku xusuusato taariikhdu nadiyin oo qoyan carab qoyan mar walba waa laga hadli buu ka wadaa mar walba waa laga hadli markuu qoyan yahay bil icjaabi weyneyn arinteeda la weyneynayo oo lala yaabayo oo laleeyahay m waxaas miyaa macquul ah ratiibin oo ku qoyan bithanaa'i ammaan marka nadiy bilisaanin nadiyin bilicjaabi ratiibin bithanaa'i waa mutaraadifaad waa isku micno waay nadiyin qoyan bilicjaabi faanin iyo ammaan ratiibin ku qoyan bithanaa'i ammaan la ammaanayo wa xasbunaa waxa inooga fulan min haadihi almawaaqifi wacdarahan meelaha ee ka dhigtay waxa inoogaga filan mashhadaani laba muuqaal ithnaani oo laba ah kaana wuxuu ahaa awaluhumaa koodii koodii hore yowma uxudin maalintii uxud buu ah wa thaaniihimaa kooda labaad na yowma alkhandaqi maalintii dhufayska la qodanayay ama ghaswat alaxsaab ama ghaswat alkhandaq labadaaba waa loo yaqaanaay amaa haddii aan kala qaadno amaa haddii maa wixii kaana ahaaday minhaa safiyo xaggeeda wixii ka ahaaday fi yowmi uxudin maalintii uxud fa huwa wuxuu yahay marka wacdaraha ay dhigtay iyo mowqifkay istaagtay iyo kaalintay qaadatay wuxuu ahaa annahaa iyadu kharajat way soo baxday guriyaha guriga maysan ku dhuumanayno guriga iskama fadhinine way soo baxday maca jundi lmuslimiina ciidankii muslimiinta ee uxud u soo baxay uu nabigu hogaaminayay ayay soo raacday fii thullatin koox iyada oo ka mid ah oo min annisaa'i haweenkii muslimaadka ka mid ahaa jihaadan fii sabiililaahi bayna u soo baxday jihaadan jihaadid fii sabiilillaahi alla diintiisa oo sare loo qaado lagu jihaadayo oo loo dagaalamayo oo wax loo dilayo oo loo dhimanayo oo loo dhaawacmayo ayay u soo baxday fa jacalat waxay bilowday tanqulu inay soo qaado ay dhabarkeeda ugu soo qaado almaa biyaha wa tarwi inay waraabiso alcitaasha kuwa haraadsan inay waraabiso wa tabri inay afayso inay afayso assihaama leebabkana inay afayso leebkii afku ka jabay iyo wa tuslixa inay toostoosiso ay hagaajiso alqisiya ee qaansooyinka wa kaana waxaa ahaa laha iyada u sugnaa maca daalika iyadoo howlaha hayso waxaa usii dheeraa qaradun muraad ama dan ama ujeedo aakharu oo kale huwa kaasina muxuu yahay an tarquba inay ilaaliso ilaalinta waxaa laga wadaa hadda inay isha ku hayso oy jeedaaliso oy saas ayna ka jeedsanina dagaalka meesha uu dagaalku ka socdo an tarquba inay muraaqabayso oy waardiyeyso oy jeedaaliso almacrakata dagaalka meesha uu ka dhacayo bimashaaciriha daga dareenkeeda oo dhan kulliha dareenkeeda oo dhan ayaa la jiray walaaqar wax wax lala yaabana maa oo maxay saas dagaalku uu qalbigeedu ula jiraa maxaa jira faqad kaana waxaa ahaa fii saaxatiha dagaalka xerada uu ka dhacayo iyo booska uu ka dhacayo meesha uu ka dhacayo waxaa ku sugnaa ibnu akhiiha walaalkeed oo cabdullaahi ibni cabdilmutalib ah wiilkiisi oo muxamedu rasuulullaahi rasuulka ilaahayna yaa ku sugnaa kow wa akhuuha iyada walaalkeed oo xamsata ibnu cabdilmutalib asadullaahi ahaa wa ibnuhaa inankeedii azubayr ibnu cawaam ahaa xawaariyu rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam xawaarigiisa ahaa yacni taageerayaashiisa gaarka ah weeye waa kuwan hadda aan la idhaahno staafka staafka kuwan hadda la yidhaahdo weeye yacni gaarka ah waardihiisa yacni gaar dadka gaarka u ahe nabiga caleyhi salaatu wasalaam u ah wa fi lmacrakati waxaa haddana ku sugan dagaalkan qabla daalika intaa oo dhanba kasii daran kullihii dhammaantii iyo wa fowqa daalika intaa korkeeda kullihii dhammaantii masiiru lislaami aayaha islaamka alladii islaamkiioo ictanaqathu ay qoorta sudhata ee gashay raaqibatan iyada oo rabta oon cidina ku qasbin oo wahaajarad ay u soo guurtay gurigeedii iyo maaragtay dhulkeedii ay uga soo hijrootay uga soo guurtay fii sabiilihi isaga daraaddi muxtasibatan iyadoo alla un subxaana wa tacaala abaalgud uga sugaysa wa absarat aragtay min khilaalihi islaamka dhexdiisa iyo dariiqa aljannati jannada wadadeediina ka aragtay marka islaamkaana daraaddii ishay uga haysaa oo mashaacirteeda iyo dareenkeeda oo dhan saasuu dagaalka ula socdaa walamaa markii racda ay aragtay almuslimiina muslimiintii oo yankashifuuna cararay oo faydmay oo kala firxaday can rasuulillaahi rasuulki ilaahay ka kala firxaday ilaa qaliilan wax yar oo minhum iyaga ka mida maahane waxay ahaayeen marar badan baan kusoo celcelinay laba muhaajiriin ah oo talxata ibnu cubaydillaahi iyo sacad ibnu abi waqaas ah iyo toddoba ansaara ayah intaasaa kusoo hadhay markii koowaad nabiga sala allahu caleyhi wasalam wa wajadat ay aragtay safiya almushrikiina mushrikiintii oo yuushikuuna qarka u saaran qarka u saaran an yasiluu inayba gaadhaan ila nabiyi nabiga inay gaadhaan oo wayaqduu calayhi ay rasuulka ka takhalusaan oy dilaan iyo daraxad waxay iska tuurtay siqaa'ahaa sibraarkii biyaha ay ku siday ay ragga ku waraabinaysay yay ardan dhulka ayay iskaga tuurtay wahabad way boodday sidii dabayshu u kacdo ayay usoo kacday ka lubu-ati iyadoo aada moodo gool gool waxaa la yidhaha goosha ee libaaxa dhadig ayaa la yidhaha gool libaaxa ninkana waxaa la yidhaha ar allatii gooshaasoo huujima la weeraray ashbaaluhaa dhasheedii yaryarayd ashbaashu waa dhasheedii la weeraray wantasacat waxay ka faramaroojisatay min yaddi axadi almunhasimiina nimankii jabay ee sii cararayay mid ka mid a yaa waxay ka faramaroojisatay rumxahu warankiisii wamadad way socotay way oroday tashuqu iyada oo kala dillaacinaysa oo kala daadinaysa bihi warankii assufuufa safaftii cadowga oo wa tadribu garaacaysa oo la dhacaysa bisanaanihi waranka afkiisa ama abridiisa al wujuuha gaalada wejiyaashoodii oo wa tas-aru ciyaysa fil muslimiina muslimiinta dhexdooda ku ciyaysa cida waxaa la yidhaahdaa libaaxa libaaxa cidiisa sidii libaax bay u ceyeysay baa laga wadaa marka la dagaalamayo waa cadowga si loo cabsiiyey iyo waa la ciyaa waad aragteen waa la arki jiray raggii dadkii maaragtay joogi jiray ama noolaa ee markii ee, ciidamada soomaalidu ay bandhiga sameynayaan commandoska qaylada ay sameyn jireen iyo hugunka ay sidii libaaxa u cijir- ciyi jireen oo kale watasaru ay sidii libaaxa u ciyaysay filmuslimiina muslimiinta dhexdooda iyadoo dhiiri gelinaysa qaa'ilatan iyadoo leh wayxakum warhoogooyin anhasamtum ma waxaad ka cararteen ood ka jabteen can rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam falamaa markii ra'aaha uu arkay annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam ama calayhi salaatu wasalaam markuu arkay muqbilatan iyada oo ku soo baxday oo kusoo jeeda khashiya calayha wuxuu rasuulku uga baqay an taraa inay aragto akhaaha walaalkeed xamsata xamse ah wa huwa isaga oo shariicun la dhul dhigay oo la dilay waqad mathala bihi isagoo ay sargooyeen ay fool xumeeyeen ay googooyeen ay jarjareen almushrikuuna nimankii mushrikiinta ahaa gaar ahaan haweenkii hindi iyo naagahay wadatay abshaca tamthiilin sargoyn tii ugu foosho xumayd sargoyn baa la yidhaha waa la sargooyey marka qofka la fool xumeeyo meydka oo sanka la gooyo oo dhagaha la gooyo oo bishimaha la gooyo oo saas oo caloosha la jeexo saasaa waxaa la yidhaha sargoyn baa la yidhaha tamthiilna waa la yidhaha af carabiga fa ashaara wuxuu u tilmaamay rasuulku ilabniha inankeedii azubayr ahwaa azubayr ahaa zubayr ibn cawaanba ayuu rasuulku u tilmaamay qaa'ilan isagoo leh almar'ata yaa zubayr almar'ata yaa zubayr war zubayrow haweenayda war haweenayda soo socoto celi yaynan arkin walaalkeeda saynan waa dumare aynan u qaracmin oo aynan u muraara dilaacin fa aqbala waxaa aaday oo ku jeestay calayha iyada azubayru zubayr oo inankeedii ah wa qaala wuxuu ku yidhi yaa ummaa hooyo ilayka meeshan ka tag meeshan ha imanin ilayka yaa ummaah halkan ka fogow halkan ka fogow ha imanin waay way fahamtay faqaalad waxay ku tidhi tanaxa war iga wareeg laa umma laka hooyadaa dhimatay hooye wa- hooyadaa waa eh hooyo waa eh iga leexo iga leexo iga wareeg iga wareeg jidkayga faqaala wuxuu ku yidhi ina rasuula allaahi rasuulkii ilaahay yaa ya'muruka wuxuu amar kugu siinayaa an tarjici inaad dib isaga laabato oodan halkaas soo dhaafin fa qaalat waxay tidhi walima oo muxuu saa ii leeyahay uu leeyahay noqo way fahamtay maxaa jira waxay tidhi innahu dhib- sheekadu waxay tahay ama qisadu qad balaganii waxaa isoo gaadhay oo warkiisuu isoo gaadhay oon hayaa annahu muthila biakhi aniga walaalkay in la sargooyey oo la googooyey oo la foolxumeeyey arrintaasi waa isoo gaadhay wadaalika saana waxaa loo yeelay filaahi alla daraaddi unbaa loo yeelay uu maqlay rasuulku marka warkeeda markuu maqlay inaynan naag jixinjixaysa aysan ahayn markuu arkay fa qaala wuxuu yidhi lahu zubayr wuxuu ku yidhi alrasuulu rasuulku wuxuu ku yidhi khalli sabiilaha jidkeeda ka wareeg yaa zubayru zubayrow khalli sabiilaha jidkeeda ka wareeg ha timaade fa khallaa sabiilaha jidkeeda ayuu ka wareegay walamaa markii wadacat ay dhulka dhigtay almacrakatu dagaalkii awsaaraha xamaanteedii tanna marar badan baan sheegnay waxaa lagu shabahayaa tan awr geedi oo raran oo xamaantii ay saaran tahay iyo heeryadii oo inta la furay xamaantii dhulka la dhigay heeryadii laga furay awrtii halkaa daaqayso saasaa dagaalku markii uu dhammaado uu joogsado yaa wuxuu la mid yahay awr rarayd oo la furay walamaa markii wadacat ilmacrakatu dagaalkii ay dhigtay ay dhulka dhigtay awsaaraha culayskeedii ay joogsatay unbaa laga wadaaye waqafat safiya safiya ayaa iskor taagtay way kor qandoodsatay calaa akhiiha walaalkeed xamse ah fa wajadtu waxay aragtay qad buqira isaga oo la dilaaciyey ama la dhambalay batnuhu calooshiisii oo wa ukhrijat lalaba baxayba kabidahu beerkiisiina lala baxay wa judica la gooyey anfuhu sankiisii wasulimat la ruqsaday ama la rujistay udunaahu labadiisii dhagood wa shuwiha wejhu wejigiisiina la foolxumeeyey oo la dildilaaciyey fastakfarad dembi dhaaf ayay alla u weydiisay lahu isaga wa jacalat waxay bilowday taquulu inay tidhaahdo ina daalika ina dhab ahaantii daalika kaas oo dhan dhibkaa laguu geystay in lagu dilay iyo in lagu sargooyeyba fillaahi alla daraaddi unbuu ahaaday waxay tidhi laqad dhab ahaantii radiitu raalli baan ku noqday biqadaa'i illaahi alla qadihiisa raalli baan ku noqday wallaahi baan ku dhaartay bay tidhi la asbiranna waan sabri inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab soo allah ma dhihin subxaana wa tacaala wala axtasibanna dhibaatadaa i gaadhay nah ilaahay daraaddi baa intaan ugu sabro oon ugu adkaysto oon ugu gegsado yaan waxaan ka rabaa oon ka xisaabsanayaa maaragtay abaalgud in sha allah kaana wuxuu ahaa daalika kaasi mowqifa safiya safiya ee wacdarihii ay dhigtay iyo mowqifkii iyo goobta meesha istaagtay buu ahaa binta cabdilmualib yowma uxud dagaalkii uxud haddana aan aragno amaa mowqifuha meesha istaagtay yowma alkhandaqi maalintii ghaswat alaxsaab ama khandaq falahu kaasina wuxuu leeyahay qisatun sheeko ayuu leeyahay sheekadaasoo muhiiratun sadaaha muhiiratun wax kicisa kuhiyi kicisa ku kicisa oo maxay tahay sadaaha wuxuu yidhi sadaaha liilanadeeda dheraran addahaa-u caqli badni u yahay iyo wadakaa-u waa islamiduuna addahaa addahaa-u wadakaa-u caqli badni uu yahay liilamadeeda dhaadheer wa luxmatuhaa liilamadeeda gudbanina albasaalatu geesinimo walxasmu iyo go-aan adag qaadashadiis uu yahay marka liilamadu maxay yihiin liilanada waxaa laga wadaa dharka marka la tolayo dharka marka la sameynayo dhar kastan wax kastaba ha ade waxa weeyaan waa wax la isdhaafinayo saas la isu dhexgelinayo marka waana dun dun oo maaragtay dhuudhuuban duntaa dhuuban duntaa marka waxaa la idhaha dunta wax kastaba ha ka samaynaata ama cudbi ha ka samaynaysa ama suuf ha ka samaysana ama polyester ha ka samaysa ama wax kale ha ka samaysnaatee midna way dhariran tahay midna way gudban tahay labadaas marka waa middaas midda uu sheegayo sadaaha liilanka ama dunta dunta dheraran xagga dherarka saas ah addahaa-u waddakaa-u caqli badni un weeye wa luxmatuhaa dunta gudban ee maradu ay ka samaysan tahayna albasaalatu walxasmu uu yahay marka hadda meenta meesha mara ma taalle eh waxaa laga hadlayaa sheekada markii la kala dhigdhigo yaasaa sheekadu way dhismaysaa dhismaheeda siday marada u dhisanto oo kale marka sheekaduna waxay leedahay dhacdooyin ayaa dhisaya maradana waxaa dhisaya dunta liilamada dhaadheer iyo kuwa gudban oo isdhaafaya marka waa sidaasoo kale ee fa ilayka igaho oo qabso khabaraha warkeedii sheekada warkeedii kamaa sidii wacadhu ay u weelaysay ay u xifdiday kutubu taariikhi kutubta taariikhda laqad kaana waxaa ahaa min caadati rasuulillaahi rasuulka ilaahay dhaqankiisa waxaa ka mid ahayd sala allahu calayhi wasalam idaa markii casama uu go-aansado calaa ghaswatin duulimaad oo min alghasawaati duulimaadyadii uu samayn jiray ka mid ahay gaalada lagu qaadayay ee islaamka lagu xoojinayay waxaa ka mid ahaa dhaqankiisa an yadaca in la geeyo annisaa'a haweenka iyo wadaraari marasta filxusuuni xeryaha adag xeryaha maaragtay lamagalaanka ah xeryaha lamagalaanka ah ayaa yaa la geyn jiray muxuuna u geyn jiray khashyata cabsi uu ka ba uu ka cabsanayo ama baqdin uu ka baqayo an yaqdira inuu dhakro bilmadiinati magaalada madiina in uu si khayaano iyo dhagar uu u soo galo qaadirun mid wax khayaama fii keybati xumaatiha magaalada madiina nimankii waardeynayay ee ragga ahaa markay maqan yihiin saasuu ahaan saasuu wuxuu u geyn jiray dumarka iyo caruurta iyo marastaba lama galaan aan la soo geli karayn falamaa markii kaana uu ahaaday yowmu lkhandaqi maalin maahane waxaa laga wadaa waqtigii bil camal buuba socday dagaalkaasi bil ilaa sideed iyo labaatan maalmood buu socday ilaa soddon waqtigii iyada oo ghaswatu lkhandaq ay socotay jacala wuxuu dhigay rasuulku uu geeyey nisaa'ahu haweenkiisii wa camatahu eedadii wa daa'ifatun koox oo min nisaa'i lmuslimiina muslimiinta haweenkoodii caruurtoodii ka mid a fii xishnin meel lama galaan ah oo lixasaan ibnu thaabit saxaabiga shaacirkii nabiga sala allahu caleyhi wasalam ee xasaan ibnu thaabit la dhihi jiray uu lahaa kaasoo warihahu uu ka dhaxlay can aabaa'ihi awowyadii iyo aabiyaashii uu ka dhaxlay waqad kaana wuxuu ahaa dhufayskaasi ama lamagalaankaasi min amnaci xusuuni ilmadiina magaalada madiina lamagalaanada ku yaala kuwii ugu adkaa manaacatan xagga adkaanta wa abcaduhaa manaalan in la galo oo la fuulo oo loo dhaco ka ugu fog ay adag tahay in loo dhaco oo la galo wa baynamaa waqti kaana ay ahaayeen almuslimuuna muslimiintii yuraabituuna kuwa waardiya ka haya oo ku darban calaa xawaafi alkhandaqi dhufayskii ay qodeen giraanadiisa xaafadu waa giraanka jirjirka afka darafka iyagoo halkaas yacni iyay waardiye ka hayeen fii muwaajahati qurayshin iyaga oo ka horjeeda quraysh iyo wa axlaafiha iyo huwanteedii waqad shuqiluu iyaga oo laga jeediyey oo laga mashquuliyey can anisaa'i haweenkii wadaraari iyo marasii bimunaasilati alcaduwi cadowga la dagaalankiisa looga mashquuliyey waqti ay sidaas tahay hee yaa absarad waxay isha ku dhufatay oy aragtay safiyatu safiya haween meesha iska jijiifo oo ma aha iyadu waardiya haysaa iyadaa waardiya haysa absarad waxay isha ku dhufatay safiyati binta cabdilmutalib shabaxan humaag ama mudutuul waa wax aad aragto laakiin aadan kala garanayn exactly wuxuu yahay aadan garanayn yaa waxaa la yidhaahdaa mudutuul ama humaag oo yataxaraku nuuxnuuxsanaya oo dhaqdhaqaaqaya fii catmati alfajri waaga mugdigiisa waaga intuusan aada u baryin mugdigii wax dhaqdhaqaaqi ayay aragtay fa arhafat waxay u dheg raaricisay lahu isagii assamca maqalkii maqalkeedii ayay u raaricisay yacni aad bay u dhegaysatay ayaa laga wadaa raaricintu sidaas wey wa axadat waxay ku fiiqday ilaahi isaga albasara aragga markaad wax aad arki weyday markaad aragto saas inta gacanta indhaha la saaro oo indhahana laysu soo dhoweeyo yaa aragga yaad ku shiishi waa shiish way ku fiiqday baa layidhaha fa idaa markaaba ay intaasi dhacday huwa waxaas humaagaasi yahuudiyun waa nin yahuudi ahoo aqbala cala alxisni u soo socda xagga dhufayska wa jacala wuxuu bilaabay haddana yutiifu bihi inuu ku wareego maaragtay xisnigii ama lamagalaanki ama dhufayskii inuu ku wareego ayuu bilaabay mutaxasisan isaga oo raad raadinaya akhbaarahu dhufayskan warkiisa maxaa taloo ku jira isagoo isleh mutajasisan isaga oo basaasaya calaa man fiihi waxa ku sugan dadka ku sugan dhufayskankaga fa adrakat waxay ogaatay wey adrakad waxay ogaatay annahu ninkaasi caynun basaas inuu yahay oo libanii qowmihi qoladiisa qoladiisa basaas u ah oo yuhuudda ah kaasoo jaa-a yimid liyaclama si uu u ogaado afilxisni dhufayskan ma ku sugan yahay rijaalun rag oo yudaaficuuna difaaca caman fiihi dadka ku sugan difaaca amise annahu dhufayskani ama lamagalaankani laa yadummu kuma uu jiro bayna judraanihi derbiyadiisa dhexdooda kuma jiro hayru nisaa'i waxaan haween hayra nisaa'i waxaan dumarka ahayn iyo waladfaali caruurta intaas inuu kala ogaado ayuu meesha u joogaa fa qaalad waxay tidhi fii nafsihaa nafteeda waxay ku tidhi iyadoo isla hadlaysa inna dhab ahaantii yahuuda bani qurayda yahuuddii reer bani qurayda qad naqaduu way ka baxeen oo way buriyeen maa wixii baynahum iyaga dhexdooda iyo wa bayna rasuulillaahi rasuulkii ilaahay u dhexeeye oo min cahdin ballan la adkeeye ah cahdigu waa ballan la adkeeyey wa daharuu waxay gacan siiyeen oy u hiiliyeen qurayshan quraysh iyo wa axlaafaha huwanteeda iyo calal muslimiina muslimiinta uga hiiliyeen walaysa waxaa kaloo tidhi ay nafteeda u sheegtay walaysa muusan ahaanin baynanaa annaga dhexdayada iyo wa baynahum nimankan yuhuudda reer bani qurayda dhexdayada kuma jira axadun qof oo minal muslimiina muslimiinta ka mid ahoo yudaaficu cannaa annagana difaaca dhinac kalena wa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam iyo waman dadkii macahu isaga la jirayna muraabituuna waxay waardiye ka hayaan oy ku darban yihiin fii nuxuuri alcaduwi cadowga dhuuntiis cadowga ayay iska horjeedaan oo xaggay jiraan waxaa jira fain istataaca haddii uu awoodo caduwullaahi kan cadowga ilaahay yahuudigiihi an yanqula inuu u naqliyo u geeyo uu gaadhsiiyo ilaa qowmihi qoladiisii xaqiiqata amrina arrintayada dhab ahaanteeda oo inaan wax rag ii nala joogin hadduu u geeyo sabal yahuudu yuhuuddu waxay kaxaysanayaan oy addoon ka dhiganayaan annisaa'a haweenka waxalla wixii haween ah waxay ka dhigaan adoom addoommo ay naaga ka dhigtaan weeye sabyigu waa sidaas ay naaga ka dhigtaan wastaraqu ldaraari caruurta yarkaana waxay ka dhiganayaan addoommo ay ku shaqaystaan wa kaanad waxaa ahaan lahayd buu yidhi taasina addaama musiibo weyn iyo calal muslimiina muslimiinta ku ahaan lahayd midaasi hadday taasi dhacdo marka darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allah waslama calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu